Wasaaradaha Cadaaladda iyo Amniga Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose si wadajir ah ugu qabtay kulanka shanaad ee bilaha ah Bahda Cadaaladda iyo Amniga. Kulanka oo muhiimad gaar ah u lahaa xoojinta iskaashiga iyo sidoo kale isku xirka hay-adaha amniga iyo cadaaladda, ayaa waxaa ka soo qayb galay hay-adaha kala duwan ee sida dhow ula shaqeeya Wasaaradaha Cadaaladda iyo Amniga, laamaha cadaaladda, iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horreyn, waxaa kulanka ka hadlay agaasimaha guud ee Wasaaradda Amniga Jubbaland, Xareed Kilaase Cabdi.
yar dib ugu noqdo hotline-ka hotline-ka waa diyaar laakiin waxaan doorbidnay nambar isu eg oo ay garanaysaay seven seven four four eight eight oo kale ah oo dadkii aan ka dhumaynin waxaa dhici karta nambar kale yar bedelan inuu yar caqabad iska noqdo Ee, hadhow dadkii ay yar fahmi waayaan marka nambarka waa sugayna gacantana waa lagu hayaa Een, maalmahan soo socdana waan shaacin doonaa haddii ilaah yidhaahdo haddii la waayo laakiin waxay noqonaysaa een, haddii ilaah yidhaahdo inuu Ee, nambarka 577 wax oga oga dhow ma leh marka insha Allah gacanta lagu hayaa warbixintiinana waan waan keeni doonaa insha Allah Ugu dambeyn, waxaa kulanka isna dhankiisa ka hadlay agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda Jubbaland, Cabdulaahi Cabdulqaadir Aadan Qanuuni.
waxaa noo sharafa inaynu hadda joogno gabagabadii kulankeenii maanta inoo soo dhacay kulankani saan hore u sheegnay waa kulanka bilaha ah ee bahda cadaaladda iyo amniga looguna talagalay in layskaga xog waraysto howlaha amniga iyo cadaaladda la xiriira ee ka dhaca deegaanada jubbaland dhammaanteed ajendayaasheenii maanta waxaan ku faraxsannahay dhowrka ajenda inaynu si fiican uga doodnay ajendihii ugu horreeyey oo ahaa helitaanka cadaaladda ee dadka nugul ay helayaan iyo caqabadaha hor imaanaya barakacayaasha ku jiraan haweenka ku jiraan dadka tacadiya jinsiga la kulmay ay ku jiraan run ahaantii dood fiican oo inoo dhacay ee nalna ballan qaaday wasaaradda cadaaladdu ballan qaaday in hawshaas laga dame- samayn doono kulan forum faahfaahsan oo laba cisho ah oo noo dhici doono shanta iyo lixda bisha agost hawshaas oo dhammaan laamaha cadaaladda iyo amnigu ay iskugu imaan doonaan iyo hay-aduhuba si faahfaahsanna looga doodi doono sidii ay cadaalad u heli lahaayeen loona faahfaahin lahaa qaabka ay u helayaan cadaaladda dadka nugul sidoo kale ajendaheennu waxaynu ka hadalnay ka qaybgalka haweenka iyo xoojinta haweenku inay ka qaybgalaan laamaha cadaaladda iyo amniga run ahaantii dood dheer baa dhacday la iskuna waafaqay in la xoojiyo hawshaas warbixinta ay wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda amniga soo seeraanna halkaas waxa weye dhammaantiinna laydila wadaagi doono lana rabo in fikirkiina lagu darsado lana fuliyo oo dowrka haweenka lasii xoojiyo ee ka qaybgalka laamaha cadaaladda run ahaantii gabdho fara badan oo sharciga bartay in la sheegay jiraan ayaa halkan laga sheegay marka dhammaan laamaha cadaaladda booliiska qareenada ee garsoorka in een, la xoojiyo ayaa run ahaantii la isku waafaqay